ficliga haddii la mudaaracaynayo hamzadii in xataa waajiba akrama yukrimu inaad tidhahdaa waajiba yuakrimu hamzadii baan sugayaa wax banaan maaha waayo laba hamzaa intaba dhacaya hamzatu istifhaam baaba tan hore loo malaynay si aan loogu malaynin ila xataa waajiba oo yukrimu la yidhahdo labada wasfina waa lamid ismi faacil iyo ismi min mas mukrim iyo mukram iyaguna waa lamid oo in laga xataa waajibayo xdف xdف أمr أmr فdii xdف و مضاaرع مضاaرع فdii xdف ninka wacd wacdyo wixii lamid ah xaggiisa xadف waa faclo fada wa kaga jiran oo yfcil مضاaرca uu ku imaanaya hadduusa yfcil ku imaanin xadفka qiyaas ma aha ilaa in tacaadud wax la yidhaahdo la sameeyo wadaca yadacu arrintu inay noqoto waa gooniye wa fii kacidatin wadaaka xukunkaa fada in la xadfo weeyaane idarada waa qiyaasoobayaa fii kacidatin masderka cidee saada laga soo ciwad qaatay ayna waa lagu qiyaasoobay waxaswa hamdi afcala afcala hamdaheeda xadaf la xadfaa istamara wuu daa'imi fii mudaaricin mudaaric buu u daa'imi iyo wabiyatay mutasifin wabiyatay shaksin shaksi labadiisii shaksiga oo mutasifin wax sifaynay wax sheegayo macnaha ismiga faacili ismiga mafcuul buu ujeeday diltu wadaltu fii daliltu sucmila waqirna fiqrirna waqarna nuqira diltu iyo wadantu isticmilaa waa la isticmaalay fii daliiltu ayaa loo isticmaalay waqirna lafdiga qirnana waa la isticmaalay fiqridna ayaa loo isticmaalay waqarnana nuqila waa la socday halkana wuxuu ka hadlayaa xadaf caynta xadafkeeda lagu iclaaliyo ficli calaa wajni faacila ku yimid oo caynku ay kasrisan tahay mudaacaf haddii uu noqdo ficligu waa sulaasi calaa wajni faacilu ku yimid mudaacafna weeyaan oo cayntiisa iyo laamtiisa isugulisi ah taa uu damiir haddii lagu damiiru rafca mutaxariga haddii lagu dabadejiyo ficligaa maado saddex dariiqo ayaa kuu banaan labadii xarafee isku nooca ahaa ee caynta iyo laanta yaalay labaduba inaad tugto oo daliiltu inaad tidhaahdaa kuu banaan maye waxaa banaan intaad xadafto kan dambe labada maya caynta intaad xadafto caynta inta aad xadafto kasraheedana fa'da inaad saarto oo diltu aad tidhaahdo maya caynta iyo kasraheediba intay isla xadafto fa'da farxaheeda inaad dayto dal saddexda wejba way ku banaanta saddexduba saxiix weeyaan fadaltum tafakahuuna iyo wixii lamida weeyaane waxaa yimid ficli mubaarice calaa wejni yafcilu ku yimid cayntiisa iyo laamtiisa asla haddii ay isujinsi noqdaan waa ficli mubaaric ficligaa mubaaric calaa wejni yafcilu buu ku yimid cayntiisa iyo laamtiisana isku jinsiyo waa mudaacaf nuunu niswa haddii ficligaa lala xiriiriyo ilaa damiir rafcaha ku dabadegi karaa oo mutaxariga waa nuunu niswa nuunu niswa haddii lagu dabadejiyo ficligaa laba wej ayaa ku banaan asag in la taam yeeloo labadiisa xaraf loo sugaa waa banaan tahay caynta kasraheeda fa'da inta la saaro caynta in la xadfaana way banaan tahay waa yaqriru oo kale yaqrirna in la yidhaahdaa banaan yaqirna in la yidhaahdaana way banaan tahay amarkiina waa lamide amarkiisa iyo mudaariciisa labadaba yaqrirna iyo iqrirna in la yidhaahdaa banaan yaqirna oo caynta kasrihii inta laga naqliyo fada in la saaray yaqrirna la yidhaahda ama yaqirna la yidhaahda ama qirna la yidhaahdaana waa banaantay waqirna fii buyutikum waqarnana waa la arkay oo la fadxiyo oo fadxahan xaggee ka yimid ficligaa caynta ka fadxisaa mudaariciisaba oo qara yaqaru ayaa jirtaabay qolo yidhaahdeen qara bilmakaani makaankiibuu ku nagaaday ayayna macnaheeda uu noqonayaa faqihii baa la naqliyey ama fadi fadxaheedaa la daayay yaqarna fii buyutiku yaqarna iyo muxuu ahaa qarna fii buyuutikunna sidaa in la yidhaahdana waa la maqlay naafic baana akriyey diltu wadalku labadaas isticmaal oo dada in la kasriyo caynta kasraheedii baa loo naqliyey iyo in fadxihii loo daayo caynta iyo kasraheediiba laisla xadfaa isticmilaa waa la isticmaalay fii dariiltu baa loo isticmaalay ficliga ficilo mudaacadku u jeedaaye waqirna lafdiga qirnana waa la isticmaalay fiqrirna loo isticmaalay waqarnana nuqila waa la soo raray wallahu aclam sala allahu alay alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin awala milayni muxarakayni fii kilmatin idimlaa ka mili sufafin wadululin wakilalin walababin walaa ka justasin walaa ka susabin ولا كهيلل وشد في آل ونحوه فك بالنقل فقبل وحي يفك ودغ دون حذر كذاك النحو تتجلى والسطر وما بكائن تدي قد يقتصر فيه على فكتبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفق ترا نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي وفك أفعل في التعجب التجم والتجم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من القطية الخلاصة كما اقتضى كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة الإدغام هذا محله ومبحثه أدغم إدغام أول مثلين لما إسكمدا مثك هوري مثلين أو محركين لحركي في كلمة هل كلمة نحن إذا حال أي كسبينهم إدغام لا كمثل صفف صفف يو وحي لمدي أكو إدغامي وذلول يو وكلال يو ولبب هكو إدغام يو ولاك جصص يو ولاك اختصاصي يو ولاك هيل وشد وحا شاد في عليل علل يو ونحوه وحا لمدي وحا شاد كأفكم كرفكم binaqlin soo rarid ayuu shaad ugu noqday oo faqubila waa la aqbalay halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka alidqaam baab la yidhaahdo baabkii kitaabka ugu dambeeye weeye idqaamka waa baab waasica alifta layinadee reeban mooye xuruufta inteeda kale wuu gala xuruufta sideed iyo labaatan xarfi ama waa sagaal iyo labaatan xarfi hamzada u hore ee alif waxmale ka bilaabanaysa iyo laam alif alifka dambe reeban haddii la kala tiriyo sagaal iyo labaatan xaraf bay noqonayaan haddii hal xaraf laga soo qaado midbaa midka kale ka yimid la yidhahdana waa sideed iyo labaatan xaraf sideed iyo labaatankaa xaraf ama sagaal iyo labaatankaa xaraf alifta layinada mooye inta kale idqaam waa ku suurooba waxaa kale idqaamku laba kelimo isku mida ayaa laba xarafoo isku midaa la isku idqaamaa laba xarafoo isku makrajidowna waa la isku idqaamaa midba yayan ahaanin waxaa kaloo la isku idqaamaa hal kelime haddii ay wada yihiin iyo haddii laba kelime ay kala yihiin iyo waa la isku idqaamaa waxyaabahaasoo idil ayuu idqaamka galaa laakiin idqaamka musanifka uu ka sheekaynayo waa idqaam laazim idqaamka laazimkaana wuxuu leeyahay toban shar awalan laba xarafoo isku mida waa inay yihiin hal kelimana waa inay ku wada jiraan shuruud toban kow iyo toban shartina waa in la helaa hal kelima waa inay ku wada jiraan laba xarafoo mislaynna way inay yihiin yacni laba xarafoo mutaqaaribeyn ah kama hadlayo musanif ee mislayn weeye waxa uu ka hadlayo waa idqaamka laazim laba xaraf oo mislayn hal kelimana ku wada sugan waa inay yihiin labadaa xarafna waa inay wada xarakoobaan oo kan horena xarakaysan yahay kan dambena xarakaysan yahay idqaamayaa laazima kow iyo toban shardi haddii la helo hal shardiguu ka tegayaa tobanka kale matniguu saaray halka shardiguu ka tegaya waxa weeyaan labada xaraf ee mislaynka ah kelima bilowgeeda waa inayna oolin oo kelimada labada xaraf ee isku midka waa inaan lagu bilaabanin haddii lagu bilowdaa kelimada ee labada xaraf ee isku midka idqaamka laazim maaha mamnuuc inuu noqduusan banaanayn iyo ma aha inuu jaa-is yahay ee idqaam ku banaan yahay labadaa mid u weeyaan ee laazim ma aha labada xarafta isku midka ah kelimada bilowgeeda hadii a waa shar shardigaas uka tegay tobanka kale wuu sheegayo bacdigu halka ku sheegay bacdina wuu soo wadaa halka wuxuu ku sheegay labada xaraf ee misleenka ee lisku idqaamo la doonayo kelimada ay ku jiraan waa inayan ahayn kelima ismi wasan ficli ka fogaaday waa inuusan ahayn macnaha waa inuusan ku imaanin fucuulun ama fucaalun ama ficaalun owdaata waa inuusan ku imaanin saddexdaa wasan saddexdaa wasan ficli kuma yimaado ismigii saddexdaa wasan ku yimaadaa ficli buu ka fogaaday mar hadduu ficli ka fogaadayna idqaamku maadaama min baabi sarfi uu ka mid yahay ficli baa u asala ismigii ficli ka fogaado lama lama muxuu ahaa ilaalin kuma banaana idqaamka misaal waxa weeyaan sufatin jamci baa lagu yiri sufaf buu noqonayaa sufain fuclatin fucal baa lagu jamciya sufaf ayaa lagu jamcina sufaf in la idqaamo ma banaano labadeedii ka in laisku idqaamay sababtana waxa weeyaan ismi wa ficli wasankii ayuu ka fogaaday oo fucal ficli ku yimaadaa ma jiro fucil hadduu ahaan lahaa ficli majhuulka ku yimaada laakiin fucal oo fa'da ay damisan tahay caynkina ay fadxisan tahay ficli kuma yimaada waxaa lamid ah killatin baa jamci lagugu yiri kilal buu noqonayaa ficalo kuma yimaado ficli waxaa lamid e daluulin oo calaa wasni facuul ayaa jamci lagugu yidhi dulul buu ku imaanaya calaa wasni fucul buu ku imaanay fucul kuma yimaado ficli saddexdaa wadan ficligay ka fogaadeen sidaa darteed nidaamkuma banaan de waa saddex shardi saddexdaa wadan inuusan ku imaanin wadan walba shardi baa laga tirin saddex shardi bay noqonayaan shardiga afraad waxa weeyaan labada xarafka in laisku idqaamo la doonayo kan dambe mudqam waa inuusan ahayn oo kan dambe laftiisa xaraf kale waa inuusan ku idqaamin jusas oo kale waa inuusan ahayn waxaan wadaa kan hore waa inuusan mudqamu fiihi ahayn jusas labada saadee noo muuqda in la isku idqaamo ma banaana waayo saadka horaa saad kale ku idqaaman markay idqaam kama suuroobi kara maadaama saadka hore ee saad kale uu mudqamu fiihi ku yahay sinka si muxuaha kuma banaana in laisku idqaamo za weeye sin weeyaan saddex labada siin kan dambe in lagu idqaamaa kan hore ma banaana waayo kan horaa mid kale ku sii idqaaman mar hadduu mid kale ku idqaaman yahay kama suuroobayo muxuu ahaa idqaam kama suuroobayo waa shardi afraad shardi shanaad labada mitleen marka ay xarakaysan yihiin kan dambe xarakadiisa caarid waa inayan ahayn asli waa inay tahay caarid haddii ay tahay xarakatu naqli meel kale laga keenay ay tahay idqaam kuma suuroobayo uktus abi weeyaane uktus abi bay ahayd abii hamzaha fadhihiisii baa la qaaday oo saadka dambe la saaray uktus abi buu noqday saadka farxahan saaran waa xarakatu naqli ee xaraka asal uu leeyahay maaha caarid weeyaan shardi shanaad weeyaan oo asla idqaam kama suuroobayo shardi lixaad kelimada labada xaraf ay ku jiraan kelima lil ilxaaq loo ziyaadiye waa inay ahayn oo kelimadan xaraf zaa'ida ku jira zaa'idkanna waxaa loo ziyaadiyey kelimadan kelimo kale in lagu haleeshiiyo iyadana idqaam kuma banaana xarafka la ziyaadiyee kelimada kelimada kale gaarsiinaya labada mitleenka mid kamid a ha noqdo jalbaba oo kale ha noqdo ama labada mitleen mid aanba ahayn ha noqdo haylalada musanifku misaaliye ha noqoto ya-da la ziyaadiyey idqaam kuma banaana iyadana lixdaa shardi ayuu halkan ku sheegay afarta shardiya kale lagu soo wada haddaba waxaa shaadu yidhi musanifka alinasiqa oo ficil maadi ah in la idqaamay aheedo alla la yidhaahdo ma ayna idqaamine alina bay yidhahdeen alinasiqaau shaad weeyaan idqaam baana laga doonaya alla inay yidhahdaan bay ahay alinasiqaa weelkiibaa ee tagayara raayixatu urtiisiibaa isbedesho wuu soo uray weeyaan adqim aslu luqaha idqaamku waxaa la yidhaahdaa alidkhaal shay shay la geliyo adqamtu lijaama fi famin faras lijaamkibaa waxaan geliyey faraska afki ayaa la yidhaahdaa idqaam waxaa loogu bixiya kan hore xarafka hore xarakay xarafka hore xarakaysan ayaa waxaa la dhexgel xarafka hore reeban baa u jira ayaa waxaa la dhexgelinayaa xarafka dambe xarakaysan oo xarafka dambe ayaa lagu hadlayaa kan horena meeshii lagu hadli lahaa kan dambea la dhexgelinaya adqim idqaam awala milayni laba isku mida kan hore idqaam oo dhexgeli kan dambe mislaynka oo muxarakayni la xarakeeyey fii kilmati hal kelima xal ay ku wada sugan yihiin laa ka mili sufafi laada xarfu calaf macduuf calayhigibaa xadfan fii kulli mawdicin meel kasta ku idqaam laa ka mili sufafin sufaf oo kale ha ku idqaamin jamcu sufatin sufadana waxaa la yidhahdaa guriga yaree guriga laga dhex dhiso ama qolka ayaa waxaa la yidhahdaa sufa sufatin sufafna waa jamciis wadululin dulul oo kale ha idqaamin jamcu daluulin weeyaan daluulna shayga jilicsan baa la yidhaahdaayo didu sacbi weeye wa kilalin kilal oo kale ha idqaamin oo killatin buu mufradkii ahaa killadana waxa weeyaan mara kareecada yaa killa la yidhaahdaa kilalin ama marada jilicsan oo idil baa kila layska yidha lakin mara kareeca ahaan ayuu u suuraynaya khudariga naamuusiya la yidhahdaa buu leeyahay naamuusiyadana mara kareecada loo yaqaana wa kilali walababin labab oo kalena ha idqaamin labab wuxuu u wadaa ismigana ficli buu shabahay min kulli wajhin ayuu ka shabahay laakiin waxaan loo idqaamaynin fadxooyin baa wada saaranoo maadaama fadxooyin ay ku taxan yihiin wuu fudud yahay oo fugaadkaa uu fudud yahay darteeda ayaan loo idqaamaynin oo lababin iyo falalin iyo wixii lamid weeyaan asla la idqaami maayo walababinna ha idqaamin lababna waxa weeyaan laabta ama xabadka meesha wixii qoorta lagu u fuulaa labab la yidhaahdaa walaa ka jusasin jusas iyo wixii lamidana ha idqaamin jaasuuskii walaa ka khusabi aabbahay ku khasisna ha idqaamin oo xarakatu naqli lagu sameeyo oo saadka dambe fadxada saaran hamsada looga qaado walaa ka haylanin haylal oo kalena ha idqaamin oo kelimadaa lil ilxaaqi usugan oo kelimo kale ayaa la gaarsiinayaa ziyaado la ziyaadiye ayaana lagu gaarsiiyey washadda shaad weeyaan fii alilin alil iyo wanaxwihi waxaa lamid ee fakun in la kala fakiyaa shaada oo alla in la yidhaahdaa iyay ahayde alilasiqaa weelkii baa soo uray in la yidhaahdo la kala fakiyaa shaad weeye binaqlin buu ku shaad noqday faqubila waana la aqbalay waxay fuwadagin duuna xadar kadaaka naxwu tatajallaa wasatar wafkuk faki xaya xaya faki wadagima maidqaan duuna xadarin cabsi la'aan kadaaka naxwu tatajallaa iyo wasatarna waa la midi halkanina wuxuu sheegayaa musanifka idqaam jaa-isa oon waajib ahayn idqaamka jaa-iska ee waxa weeyaan laba ya ayaa aakhiru ficli maadin dhacay ficil maadi aakhirkiisay laba ya isdaba dhaceen ficligaa maadi maadaama tan dambe labada ya mid dambe xarakadiisa xaraka laazime ay tahay in la idqaamaa waa jaa-is inaan la idqaaminee ficligan mudaaric haddii laga dhigo xarakadan way isbedel iyo isbedelka xaraka caarid bay ku shabahaysaa sidaa darteeda in laan la idqaaminna way banaan tahay oo xaya in la yidhaahdo iyo xayiye in la yidhaahdaa labadaba banaan haddii la idqaamaa ficliga maadiga xarakadiisa fatxada uu ku binaysan yahay inay laazimo tahay ayaa loo ictibaarin haddii aan la idqaaminna ficligan mudaaric haddii isu bedelo xarakadan inayna sii joogaynin oo caarid danka ay ka shabihi ayaa loo eegayaa xaya iyo xayiya caya iyo cayiya labadaba in la yidhahda waa banaan ficliga maadiga weeyaane mudaaric haddii uu noqdo idqaam kuma banaan maxayna ugu banaaneen labada ya midda dambe xarakadeeda asli ma aha oo muxuu ahaa axyaa mudaariceeda yuxyi buu noqoni banasti lan yuxiya buu noqoni lan yuxiya in la idqaama ma banaano labada ya la isku idqaami waayo labada ya midda dambe xarakadeeda caamil baa keenay caamilka haddii la bedele caamil kale u yimaado xarakadii way isbedeli waa caarid xarakada mar hadday caarid tahay idqaam kuma banaana xarakada asli inay taa la doonaya ficliga maadiste xarakadiisu asli weeyaan inkastoo mudaaric hadduu isu bedelo xarakada iyan joogayni idqaam baa ku banaan inaan la idqaaminna way banaan oo xayiye iyo xayiye labadaba banaan kadib wuxuu yidhi musanifka tatajallaa iyo wasatarna waa lamide tatajallaada bal ha ii dambaysay istatara wuxuu u jeedaa ficli cayntiisa ay laba taa isku daba dhacday ficli cayntiisa iyo laba taa oo mid ay zaa'ida tahay isku daba dhacday labadaa ta in la isku idqaamaa banaan in la kala fakiyaana way banaantay istatara in la yidhahdaa banaan in la isku idqaamaa banaan oo sida la isugu idqaamaya waxa weeyaan labada ta waa xarakaysan yihiin tan horay xarakadeeda qaadee siinka saar markaa siinta saarta hamsatu wasligii waa laga kaaftoomi way dhici labadii ta aad isku idqaamaysa tara buu noqoni istatara buu ahaa ficliga asalkii satara yastataru buu noqoni mudaaric istatara yastatiru mudaaric sidii u noqon jiro labada taa midii kasrismin aheedaa reebanay kasraba muuqanay sidaa in la yidhaahdaa banaan in la kala fakiyo istatara yastatiru la yidhahdana waa banaan tatajalla wuxuu u jeedaa madhabka musanifka bal xagga iidhiga madhabka jumhuurka waxa weeyaan ficli laba ta haddii lagu tilmado ficliga awalka laba ta loo dhigay ficligaa haddii uu maadi yahay labada ta ficliga lagu bilowday haddii uu maadi yahay sida tataabaca iyo wixii lamid weeyaan tataabaca iyo tatabaca mid la yidhaahdaba ficliga maadiga laba taa haddii lagu bilowdo idqaam iyo cadam idqaam labada waa banaan yahay inaan la idqaaminayo tatabaca la yidhaahdo ama tataabaca la yidhahdo waa banaan tahay wej kalena waa banaan yahay musanifkaa soo wadaayo labada taa mid in la xasano way banaantay musanifkaa soo wadaa xagga u in la idqaamana way banaan tahay sida loo idqaamaya labada taa tan horaa xarakada laga qaadi waa la sukuunin hamsatu wasna waa loo soo qaadanay ittabaca buu noqonay ficli tatabaca ficligii ahaa labadiisi taa marka la isku idqaamo hamsatu wasni loo soo qaato ittabaca yatabacu itibaaca buu masderkii noqonaya sidaa in la yidhaahdaa banaan waa ficliga maadi mudaaricii baa ku yimid oo laba ta awalka loogu bilowday mudaarica awalka laba ta haddii lagu bilowdo jumhuur waxay leeyihiin mudaarica haddii xaraf xarakaysan laga hormariyo ama xaraf reebanoo laakiin layin ee laga hormariyo alif reeban iyo wow reeban iyo ya reeban laga hormariyo labadii ta in laisku idqaamo waa banaanta oo waxaa banaa in la yidhaahdo takaadu tamayazu min alkayri tatamayazu buu asalka ahaaye labadii taabaa laisku idqaamay haddii laisku idqaamay takaadu daalkeedaa lagu reebayaa labada qaabid ka hore takaadu tamayaz in la yidhahdaa banaa waxaa lamid a xaraf layin haddii uu ka horeeyo walaa tayamamu lkhabiisa in la yidhahdaa banaa oo tatayamamu iyadoo ay ahayd labadii taabaa laisku idqaamay laa laamteedaa alifta iyo ta'daba lagu reebi waana la madayaa walaa tayamamu lkhabiisa sidaa in la yidhaahdo jumhuur sidaasay yidhaaheen haddii aan waxba laga hormarini ficliga mudaaric ee laba ta lagu bilowday waxba haddaan laga hormarin isaga hadalka lagu bilowdo idqaam wax la yidhaahdaa ma banaane labada ta in la kala fasyaa banaan in mid la xadfo labada ta'na way banaan tahay oo tatajallaa iyo tatamayaz in la yidhaahdaa waa banaan tahay labadaasaa mid in la xashaara musanifkaaba soo wadaayo way banaantahay laakiin idqaam wax la yidhaahdo hamsatu wasli in loo soo qaata ma banaano waayo haddii la idqaamo hamsatu wasli baa loo soo qaadanaya ficli mubaaricna hamsatu wasli ma gaxo jumhuur wadadeeda wata musanifka wuxuu yihi waa la idqaami karaya weliba fii bacdi kutubihi wuxuu ku tansiisiyey wiilkiisaoo badrudiiniina uu ku raacay calayhima raxmatullah uu ku raacay hamsatul wasli inta loo soo qaato in laisku idqaameyo ficliga mubaaric oo istajallaa in la yidhahda ay suuroobi ficligii tatajallaa ah labadii taa waa la isku idqaamaya hamsatu wasliga waa loo soo qaadanaya istajallaa in la yidhahdaa suuroobi karta sidaas wax naqli saxiix sidaa ina aada looma hayo qudariga wuxuu leeyahay walaba imaam buu ku yahay musanifka naxwada maadaama imaam uu ku yahay kalaamkii muctamad weeyaano masmuucu riwaayo weeyaano warkiisa waa la maqlayaayo riwaayadiisa ayaa ku filan waxbana looma baahna ama laazim ma aha cidda uu ka maqlay inuu sheego laazim ma aha sidaa ay yiri lakin asagu sidaas ku wadaa wama ladii shaygii ubtudia ee waxayade wafuk faki xayiya xayiya faki wadaqim ama idqaam duuna xadarin cabsi la-aan idqaam kadaaka naxwu tatajallaa iyo wasatar kadaaka kaa ayuu la mid yahay naxwu tatajallaa iyo wasatar tatajallaa iyo satarana waa lamid oo ficliga ta lagu bilowday laba ta lagu bilowday ama laba taceynta ay u yaalaanna waa lamidoo waa la idqaami karaa in la fakiyaana waa banaantay wamaa bitaa-in ibtudii qad yuktasar bihi calaa ta katabayanu lcibar wama ladii shaygii qad ibtudia lagu bilowday bitaa-ini laba ta lagu bilowday qad yuktasaru in loogu gaabsadaa suurowdaa fiihi shaygaa calaa taa-in xaalta in loogu gaabsado katabayanu lcibaru iyo wixii lamida weeyaane ficligii mubaaricee laba ta awalka loo dhigay ficliga taa-ulmasiida kusii jirtay taana waa lagu mubaariciyey laba taba awalka wada dhacay labadaa ta mid in la xadfaa banaan kan la xadfaya musanifka muuse sheegi waxaa loo badan yahay in la xadfaya labada taa midii ficliga kusii jirtay taa-ulmubaaricadii aan la xadfaynin ilaa taa-ulmubaaricada bacdaa loo keenay bacdi taa-ulmubaaricada la xadfi sheegayana way jiraan laakiin sida raajix ee taa-ulmubaaricada waa la baaqiyeelaya iyo tan kale aan la xadfi hadafkaana haalib weeyaan misaalka musanifka ka mida tabayanu lcibaru tatabayanu buu asalkii ahaa labadii tabaa mid la xadfay tabayanu lcibaru tanazalu lmalaa'ikatu waruux ficliga tatanazalu buu ahaa ee ficligoo nazale ahaayee la mudaariciyey ma aha waayo nazale haddii uu yahay rubaaci weeyaan xabka mudaaricadaa la godi lahaayo yunazilu tunazilu buu mudaarica noqon lahaa tanazalu intaada la fadxiyaa waxaa keenayaa ficligaaba tanazala ahaa markiisi hore oo khumaasi buu ahaa taawilmasiida awalka ku wada isagoo tanazalaa la mudaariciyey taabaana lagu mudaariciyey tatanazalu labadii taa mid baa la xasay tanazalu malaaikatu waruux waxaa lamid ee takaadu tabayazu marka la yidhaahdo oo aan la idqaamin takaadu tabayazu min algayri walaa tayamamu lkhabiisa tayamamu tatayamam way ahaydee labadii taabaa mid la xasay wama ladii shaygii ubtudiya lagu bilowday bitaa-ayni laba taa lagu bilowday yuktasaru waa la gaabsani fiihi shaygaa calaa taa-in halta ayaa loogu gaabsani katabayanu waxaa caddaanay alcibaru cibrooyinkii way caddaanayaan iyo wixii lamida weeyaane wafuka xaydu mudqamun fiihi sakan likawnihi bimudmari rafci qaran naxwu xalaltu maa xalalta huwa fii ismin washibhi ljasmi takhiirun qufi wafuka faki xaydu marka mudqamun fiihi mid dhexdii lagu idqaaman yahay sakana uu reebo likawnihi ahaanshii ayuu la reebay ikhtarana mid la xidhiirsaday uu yahay bimudmari rafci damiiru rafca mutaxarig uu la xidhiirsaday naxwu xalaaltu maa xalaaltahu weeyaane wa qufiya wa takhyiirun ayaa qufiya la raaciyey fii jasmin iyo wa shibhi ljasmi halkana wuxuu ka hadlayaa labada xaraf ee laysku idqaamaya midka dambe hadduu reebmo laba xaraf ayaa laysku idqaamaya xarafkii mudqamu fiihiga ahaaye in la dhexgalo la doonayay laftiisii baa qaybay muxuu la reebay damiiru rafca mutaxarigaa ficliga ku dabadegay xarafka dambe laamku yaallay damiiru rafca mutaxarigaana ficligii maadi lagu daba dejiyey mar damiiru rafca mutaxariga ficligii maadi haddii lagu daba dejiyo sukuun ayaa lagu binaynaya ficliga ficligii aakhirkii haddii sidaa uu u sukuunsamo labadii xaraf ee mislaynka ahaayo in laisku idqaama la doonaya faki baa waajiba in la idqaamaana ma banaana waa sida xalla oo kale xalla ayaa damiiru rafca mutaxariga aduu u tiiri xalaaltu waad leedahay inaad kala fakidaa waajiba waxaa lamid ah radda radatu waad leedahay sidaasi aan ahaynna ma banaana ficliga waa hadduu facala yahay galo faciile hadduu yahay horay baan usoo sheegnay saddex wej baa banaan in la kala fakiya waa banaanayd in caynta inta la xadfo kasraheeda fa'da la saara in maya fadxihii laiska ba saddexdaa wejba way banaanayeen oo diltu wadaltu fii daliiltu tucmira waa anagii soo banayd diltu iyo daltu iyo daliiltu saddexda wejba waa banaanay waa hadduu faciile yahay ee ficligaa facalaa ee caynkiisa ay tabciifsan tahay oo laamta iyo caynka isku jinsi yihiin laamta ficligii maadi haddii la sukuuniyo sababka loo sukuuniyeyna uu yahay damiiruraxa mutaxarig oo ku daba degay idqami ma banaanee faki baa waajiba xalaalku inaad tidhahdaa waajibka ficliga mudaaric majruume haddii uu noqdo ama ficlu amarba uu noqdo faki iyo cadamulfaki labadu waa banaan yihin waa mudaaric waana majzuumo waa jazirsan yahay ilaa mudaarica majzuumka laamtaa la sukuuninaya isba laamtii la sukuunin lahaa waa laamta mudqamu fiihiga in la xarakeeyo la doonayo laba dariiqaa kuu banaanoo inaad kala fakisaa waa banaan tahay waxaa kaloo kuu banaan inaad ka idqaamtaana waa kuu banaan tahay oo laamtii maxaad ku samaynay haddaad idqaamti laamtii waa xarakaynaya iltiqaau saakinayn dartiisa ku xarakayna kasraad xarakaynay takhalusan min iltiqaa'i saakinayn fadxaad xarakaynay takfiif weeyaane fa'du haddii ay damisan tahayna damaa kuu banaan inaad xarakayso oo jurru inaad tidhahdaa kuu banaan iyo jurre iyo jurri ama lam iyo jurre haddii ay jaazim uu galo fakiga iyo cadamu fakiga labadaba qur-aanka waa ku yimaadaa waxaa ka mid ah isagoo faki uu ku yimid waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa waman yushaaqiq labadii qaaf waa la kala fakiyey ee garo waman yartadid minkum can diini labadii daaloo la kala fakiye weeyaan ficligii way jazimsan isagoo la idqaamana waman yushaaqi allaha warasuulahu oo yushaaqi labadii qaaf baa isku idqaamanay garo waana jaazim oo jaazim baana ku jira yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diini manta jaazim weeyaan oo waa shardiya yartadda ficligii mudaaric waa jazimsan yahay idqaamkiina waa loo daayay labadaba waa la arkay isagoo la idqaamina la ariga isagoo la kala fakiyeyna la arigo amarkana waa lamid wafuka faki xaysu meesha mudqamun fiihi mid dhexdii lagu idqaaman yahay sakana uu reebmo likownihi ahaanshihii ayuu la reebnay iqtarana mid la xidhiidhsaday uu yahay bimudmari rafci damiiru rafca uu la xidhiidhsaday naxwu xalaaltu aniga waxaan degay maa meeshii xalaaltahu adigu aad degtaan ana degay weeyaan xalaaltu waxaan degay maa makaankii xalaaltahu adiga aad degtay wa fii jazmin wa shibhi ljazmi wa takhyiirun door qaadasho oo faki iyo cadamulfaki labadaa loo door qaadanayo ufiya waxaa la raaciyey fii jazmin jazmaa la raaciyey oo ficligii mudaaric haddii uu jazisay wa shibhiljazmi iyo jazmo wax shabaho amarkiibuu ujeedaaye shibhuljazma wafaku afcil fi tacaajubin tuzim waltuzima alidqaamu ayda fiiha lub wafaku afcil afcil fakinteeda waltuzima waa la laazimay fi tacaajubi tacaajub dhexdii ayaa loo laazimay waltuzima alidqaamu idqaam ayaa la laazimay ayda noqday fi haluma haluma idqaam ayaa loo laazimay labada mitaleen marka laisku idqaamaya waxaa shardiga ficlu tacajuba inay ku sugnayn ficlu tacajuba calaa siiqati afcil ee waa inay ku sugnayn ilaa ficlu tacajubka laba siiqu laha ma afcala iyo afcil afcil siiqada haddii uu ku sugan yahay faki baa waajiba idqaama banaano oo waxaad leedahay axbib bizaydin axibba inaad tidhaahdo idqaamtaa ma banaane axbib inaad kala fakisaa waajiba axbib bizaydin alla zayd waa wanaag badana wey muxuu ahaa ardidi bihi alla zayd noqosho badana sidaa in la yidhaahdaa waajib oo la kala fakiyo in laisku idqaamaana ma banaano lafdiga halume la yidhaahdaa min awalihi horta laba wej baa laisugu khilaafsan yahay halumadaasi qola ismulficli bay ku wadaan qolana waxay ku wadaa ficlu amar laakiin tasaruf aan lahayn labada luqaba mid kastaba hala mare idqaam baa waajiba fakina ma banaano ilaa muxuu ahaa nununiswe in lagu daba dhejiyo mooye nununiswe hadii lagu daba dhejiyo fakiga waajib wey halmumna in la yidhahdaa waajiba nununiswe waa qolada ficliga ku wada ficlu amar ku wada qolada ismulficli ku wada nuun kuma daba dhejin karaan oo ismulficliga ilaa dabaa'irta laguma daba dhejiyo muxuu ahaa qoladaase ficlu amar ku wadaa nununiswe haddii ay ku daba dhejiyaan waa fakinayaan inta kalese in la idqaamaa waajiba oo hal nin haddii uu yahay haluma hal nin laba nin haddii ay haluma halumu sidaa in la yidhahda waajiba jamc haween haddii ay yihiin halmumna in la kala fakiyaa waajiba waka wa faku afcil afcil fakinteeda fi tacajubi tacajub dhexdii lagu fakiyaa ultuzima waa la laazimay waltuzima waxaa la laazimay alidqaamu idqaam ayaa la laazimay aydan noqdee fi haluma haluma ayaa loo laazimay ismulficli qolada ku wadaa idqaamka way u laazimayaan weligiiba qolada kale ficlu amar ku wada nuuniswa marka lagu daba dejiyay ay fakinayaan inta kalese mafaki kuma banaanayna wamaa bijamcihi cuniidu qad kamal nadban calaa julli lmuhimaati ishtamal axsaa min alkafiyati alkhulaasa kama iqtadaa hinan bilaa khasaasa فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة wama aladii shaygii cunaytu aan u qastaye bijamcihi kulmintiisa wixii aan u qastaye qarkamala waa dhammaaday nadman xaaluu nadmi yahay nadmigaoo ishtamala shamliyey calaa julli lmuhimaat waxyaabaha muhimka intooda waaweyn shamliyey yacni wuxuu leeyahay waxyaabihii aan doonayay inaan sheego oo baabunaxwi iyo sarfi inaan ka sheego aan doonayay waan dhammaystiray nadmi weeyaan weliba waa gabay oo calaa baxri rajis ku nadmisan oo mustafcilun musta- mustafcilun oo lix jeer la celiyey yuu ku nadmisan yahay ama mashtuuru rajis haddii uu noqdaana muxuu ahaa mustafcilun oo saddex jeer la celiye ayuu noqonayaa mustafcilun mustafcilun mustafcilun ayuu noqonaya mustafcilun lix xaraf weeyaane lixda xaraf niskooda ayaa waxay noqonay beydka bartankii haddii mashtuuru rajis laga dhigo kaamilu rajis haddii uu yahayna mustafcilun oo saddex jeer la celiye ayaa waxay noqoni beydka misraaciisa hore misraaca dambena eh, saddex buu ku imaanayaa muxuu ahaa isagoo nadmi sidaa waa ayaa yuu yuu dhammaaday wuxuuna shamliyey muhimaad waxyaabihii aan doonayay intii muhimka ahayd wuu shamliyey muusan wada shamlinin laakiin muhimkii waa dhameeyey oo bilowga kitaabka markii uu soo bilaabayay musanifka wuxuu yidhi waastaciinu allaha fi alfiya maqaasidu naxwi biha maxwiya naxwada wax kasta oo looga qastaa nadmigan ayaa koobayaa sidaa ayuu soo sheegay halkanna wuxuu leeyahay maya intii julliga iyo muhimkii ayaan kulmiye sidee kala yihiin maya intaasi wuxuu ka hadlayey rajay ahaydoo sida uu rajaynayay inuu ku koobuu doonayey halkanna intuu ilaah u sahlay ayuu ka hadlayaa waka inta ilaah u sahlay ayuu ka hadlayaa muhimkii ayaan koobaye bacdi muhimka ka mida ayuu ka tagay iltiqaa u saakineen iyo qasamkii iyo waxyaabahaba kama uusan hadline sidaa ayuu u wadaa wama aladii shaygii qolaa musanifka waxay ku jamciyeen bijamcihi ay ku bushiyeen bijamcihi haddii la yidhaahdo wuxuusan asaga lahayn isu keena ayay noqonayo anigu waxba kuma lihiye naxwiyiintii horean ka soo ururiye sidaa ayaan u jamciyey sidaa iyagayay ku bushiyeen yuu noqonayaa macnuhu xaqiiqaduna waxyaaba badan oo isaga isu tiiriyaa jiray oo nadmiga intuu soo wadeen waxyaaba badan buu isu tiiriyey oo haddii aan soo wadnay cadafka baabkii wacuudu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman isagaa isu tiiriyey garo naa'ibulfaacil haddii aan soo wadnay laba mafcuul talow haddii ficliga majhuul loo binayo mafcuulu aaniga naa'ibulfaacil ma noqon karaya wabitifaaqi qad yanuubu haani min baabi kasafihima iltibaasu fii baabi danna wa ara almancu ishtahar walaa araa mancan isagaa isu tiiriyey garo mawaadicii sidaa uu isugu tiiriyaa jiray marka mawaadicda isagoo isu tiiriye muxuu uleeyahay naxwiyiinta hadalkoodaan kulmiyey anigu waxba ku beriye laba laba dhanba waa lagu bushi bixin karaya tawaaduc weeyaanoo musanifka waa iska tawaaducaya oo wixiisuusan wax weyn ka soo qaadi haynin maya tawaaducu keli ma ahe intaydi iyo inta naxwiyiintaan isu ja- isu- isu keenay oon jamciyey inuu u wadana way suurowdaa waka wama aladii shaygii cuniitu aan u qastay cuniitu waxay ka mid tahay afcaal lafdigooda majhuul loo binaynaya macnahoodana musame u yahay shan ficli bay ka sheegaan toddoba ficlina waa ka sheegaan cuniyaa ka mid iyo zukimaa ka mida buhitaa ka mida fabuhita aladii kafar waa la wareeriye dhihi mayse fabuhita wuu wareeru noqonayaa ficligu musame weeyaan buhitaa ka mida tulla ayaa ka mida jumna ka mida dimaauha laysa lahaa tulaabu madlulatu milu damilcadraa iyo baytu shaacira dimaauha laysa lahaa tulaabu wax weydiistaa uma sugnaa qoladaas matluulatun hadul weeye oo matluul lafdigaasi ismi mafcuul ahaan buu u binaysan yahay ismi faacil buuna la macno yahay afcaashaasay ka mid tahay wama aladii shaygii cuniitu aan u qastay bijamcihi kulmintii qad kamala wuu dhammaaday wamaa shaygii cuniitu aan u qastay bijamcihi kulmintii qad kamala wuu dhammaaday nadman xaluu nadmi yahay nadmigoo ishtamala shamliyey calaa julli lmuhimaat waxyaabaha muhimaadka intooda waa weyn shamliyey axsaa wuxuu koobay min alkaafiyati kaafiyada xaggeeda wuxuu ka koobay alkhulaasata inta khaaliska ah kama qtadaa sida uu u keenayba ginan kaaftoon qinaha oo bilaa khasaasatin gaaja la-aan yacni wuxuu leeyahay kitaabkani khulaasa la yidhahdaa magicii khulaasa waxaa loogu bixiyey alif- ibnu maalik ayaa wuxuu leeyay maxamed bin cabdillahi ibnu maalik raxmat ullaahi calayh ayaa wuxuu leeyahay manduuma saddex boqol saddex kun oo dhowdhow ah laba kun iyo toddoba boqoloo bayd oo naxwe iyo sarfi uu ku kaga hadlay ayuu leeyahay shaafiyatulkaafiya kaafiyatu shaafiya la yidhaahdaa kaafiyatu shaafiyadaa manduumada ahee labada kun iyo toddobada boqol oo beyda isagaana sharxay weliba shan mujalladuu ku sharxay waa la helaa muxuu ahaa ma- manduumadaasi saddexda kun ee dhow dhow ah ayuu soo khulaaseeyey oo kunkan bayd ayuu kusoo khulaaseeyey marka wuxuu leeyahay kaafiyatu shaafiyadaasi intii khaaliska ahayd ayaan kusoo ururiyey manduumadani kun bayd weeyaan kun iyo laba bayd weeye kun iyo laba bayd labada u dambaa zaa'ida axsaa wuxuu koobay min alkaafiyati xagga kaafiyada wuxuu ka koobay alkhulaasata inta khaaliska ayuu koobay axsaada afcaalu tafdiil in laga dhigaa ma banaano oo la yidhaahdo axsaa mid ka koobid badan weeyaan min alkaafiyati kaafiyaduu ka koobid badan yahay sidaa in la yidhaahda ma banaana sababtoo ah kaafiyada kama koobid badna kaafiyadaa ka koobid badan kaafiyada mar hadday ka koobid badan tahay kaafiyadu kasoo khulaaseeyey ee kaafiyada bacdi ku yaaluusan sheegin baa jira axsaa wuxuu ka axsaa wuxuu koobay min alkaafiyati kaafiyada xaggeeda wuxuu ka koobay alkhulaasataynta khaaliska kama iqtadaa sida uu u keenay bagiran kaaftoom ku keenay oo xagga naxwada iyo sarfiga loogu kaaftoomayo bilaa khasaasatin gaajala aanteeda ah yacni waa lagu kaaftoomi kaaftoonkaasina wax dhibaatoo la socdaa lama jire waa kaaftoon dhab ah فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة فأحمد وحنكم هديني الله إله بنكم هديني مصليا حالا أهم كصلينا يا على محمد محمد بنكم صليني خير نبي نبي كيو خير بدنا أيام كصليني نبي أرسل الله دي وآله آلكينا وكصليني آلكي الغرلي شرفت لها الكرام ايون وناكسنا البررة بارياشها وصحبي أصحابتي سأيام كصليني أصحابتي المنتخبين الله دورتي الخيارة دور كباها فأحمد الله فهذا هو حيث السببية ويانو مر بعضو على على الوجه المذكور وجه على صور شيء منظومة دي بعدي أي كسر دماتي الله إله حمد إله بأسكور إله بأنكم هذين يا رسولك وخصلنا يا صلى الله عليه وسلم فأحمد الله إله ينكم هذين مصليا حالا نهمتكم صلينا يا على محمد محمد ينكم صلين خير نبي نبيك وخير بدنا ينكم صليني بدل ويان نعتي يا بيان يا مسؤول ويا النكره يا معرفه اسكو ما قرب مري كريان بدل كان لو اقول ياهي معرفه النكره اسكو قرب مران على محمد محمد ايام كسليني خير نبي نبي كي وخير بدر ايام كسليني نبي هو ارسل الله دين والي الكنا وكسليني الكي الغر غر جمع اغر ويا اغرنا waxa la jira faraska wajiga cad alku wuxuu ku shabahayaa faraska wajiga cad wajigu shabahayaa meesha uu kaga shabahayana waxa weeyaan uu ka sharaf badan yahay faraska wajiga cad fardaha kale oo say uga sharaf badan yahay waa ka muuqad badan yahay oo fardaha hadii ay kugu soo baxaan kana aad u arkaysa muuqad ka badan durbaa arkaysa isha ay qabanaya asaga weeyaan aalkuna dadka kale waa ka muuqad badan yihiin sidaa u jeeda wa aalihi aalkiisa ku salinaya aalkii alguri ee wejiga caddaa ee ama sharafta lahaa alkiraami ee karaamada lahaa ee sharafta lahaa albararati ee baariyaasha ah ilaah bay baari u yihiin wasaxbihi asxaabtiisana waa ku salini asxaabtii almuntakhabiina la doortay ilaah baa doortay oo nabigiisa inay la saaxibaan sala allahu calayhi wasalam radia allahu canhu inay la saaxibaan nabigiisa ayuu u doortay almuntakhabiina la doortay ee alkhiyarata ee alkhiyarati ee doorka ahaa khiyar waa masderkii ee garo in la doortaabay ku haboonaayeeno doorbabay ahaayeenoo sidooday ku ficnaayeen wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi